أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga al-andalus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah in ka badan boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya ayaa dhimashii dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay gobolka amxaara maleeshiyaadka koox herdada soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku weeraray sargaal ka tirsan mucaaradka xilliuu sii xoogeysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dowladaha suudaan iyo eritrea ayaa kala saxeeday heshiisyo difaac iyo mid dhaqaale oo ka cariisiinaya dowladda xabashida ethoobiya maamul goboleedka gaallaraaca ee jubbaland iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa hawada isku mariyey eedeymo culus xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira labada dhinac maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhiigyo caafimaad gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka bisiqcadda ee wilaaya saamiga ee baay mas-uuliyiinta wilaaya saamiga ee hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay mu-asasa waxbarasho oo laga hirgeliyay degmada buu-a qablee maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada aalbuur wilaaya saamiga ee galgaduud xaflad lagu furayey dowro tasxiix ah ayaa ka dhacday degmada alcadda ee wilaaya saamiga ee gedo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicu thani sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan in ka badan boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday dagaalo ka dhacay gobolka maxaaro faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cali aadan cabdullaahi caliyare wararka ka imaanaya gudaha itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada ayaa sheegaya dagaalo lagu hoobtay oo mar kale ciidanka xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ku dhex maray deegaano dhaca waqooyiga woolo in ka badan boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidanka xabashada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo culus oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay degmada habru oo u dhow magaalo madaxda gobolkaasi ee woldiya bayaan ka soo baxay maleeshiyaadka faano ayaa lagu sheegay in dhegta dhiigga loo daray ugu yaraan siddeetan iyo lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda etoobiya halka in ka badan afartan iyo shan askari oo kalena lagu dhaawacay dagaaladaasi warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka faano ay dhowr furimood ku jebiyeen ciidanka xabashida etoobiya islamarkaana ay kala wareegeen dhul istaraatiiji ah oo sida ay xogtu tibaaxayso militari ahaan ku fadhiya muhiimad gaar ah dhanka waqooyi galbeed maleeshiyaadka faano ayaa sidoo kale weeraro ka fuliyey gobolka gondar halkaasoo ay sheegeen in guulo waaweyn oo milatariya ay ka gaareen inkastoo aysan faahfaahin tirada khasaaraha si kastaba ahaatee faano waxay ku eedeysay dowladda inay madaafiic ku garaacday dugsi kadib markii looga adkaaday ay yidhaahdeen dagaaladaasi waxay sidoo kale ku eedeeyeen ciidanka dowladda inay dileen labiyo toban qof oo rayid ah oo ku sugnaa degmada alfa ee aagga dhexe ee gondar jazaka allahu khayran walaalka calyare maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa magaalada muqdisho ku weeraray sargaal ka tirsan mucaaradka xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeena khaalid xasan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday mid ka mid ah saraakiishii hore ee ciidanka riddada murtadka la weeraray oo ku sugnaa xaafada liido degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa lagu magacaabaa cali xuubey waxa ayna ujeedada loo weeraray ahayd in la qaato hub iyo gaadiid dagaal oo uu watay goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka riddada ay si xoog ah murtadkan uga qaateen gaadiidkii uu watay cali xuubey ayaana horay xilal kala duwan uga soo qabtay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya isagoona ka shaqayn jiray deegaanada uu ka arumiyo maamulka riddada hirshabeelle war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa facebook ayuuna uga hadlay dhacdadaas isagoona hanjabaa diray islaamarkaana sheegay in gaadiidka laga qaaday uu xoog ku soo ceshan doono arrintaana aysan meel fiican ku dhammaan doonin tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo war ka soo baxay nidaamka xasan gurguurta magaalada muqdisho looga mamnuucay in la isticmaalo gaadiidka ay ku buufsan tahay astaanta maleeshiyaadkooda falanqeeyaasha ayaa sheegay in arrintan ay walxaar u tahay qorshe uu doonayo murtad ku guurtay inuu hubka uga dhigo mucaaradka riddada oo toddobaadii ka hor iskaa hor imaadiyo ku dhex mareen xaafadda siinay ee magaalada muqdisho jazaaka allahu khayran walaalka khaalid dowladaha suudaan iyo eriteria ayaa kala seexday heshiisyo difaac iyo mid dhaqaale oo ka caraysinaya dowladda xabashida ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali horsame abushiba kadib kulamo xiriir ah oo ay yeesheen madaxda dalalka eritereya iyo suudaan ayay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ballaaran oo iskaashi ah arrinkaa oo aan ka farxin doonin dowladda xabashida etoobiya kamil idriis oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda suudaan ayaa iclaamiyey in dowladdiisu ay heshiis amni iyo mid dhaqaale la saxiixatay xukuumadda asmara heshiiskan ay labada dal qalinka ku duugeen ayaa dhigaya in ay iska taageeraan arrimaha difaaca amniga iyo dhaqaalaha madaxda xukuumadda suudaan waxay sheegeen in eritereya ay iska kaashan doonaan arrimaha abiyaha badcas oo sannadihii dambe uu ka jiray muran xoogan kadib markii etoobiya ay dhistay ciidan badeed ayna sheegtay inay qabsan doonto dekedda musawac iyo dekado kale oo ku yaalla dalka soomaaliya waxaan adkaynaynaa in labada dowladood ay iska kaashan doonaan dhammaan dhinacyada amniga difaaca iyo dhaqaalaha haddii ay ahaan lahayd xiisadaha gobolka ka taagan iyo kuwa caalamiga ah intaba eritereya iyo suudaan waxay ku heshiiyeen in si midnimo leh ay u wajahaan marxaladaha murugsan ee mandiqada ka jira ayuu yidhi kamil idriis oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda dabadhilifka suudaan arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli isbuucii lasoo dhaafay ay xukuumadda cadisababa eedeymo culus u jeedisay asmara ayna cirkaas kusii shareereen xiisadaha colaadeed ee labada dhinac u dhexeeya xiriirka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya ma ahan mid wanaagsan waxayna isku hayaan dhulka loo yaqaano alfashaqa waxaana suurtagal ah in suudaan ay eritereya kula daararto xiisada cusub jazaaka allahu khayran walaalka wushiba maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa hawada isu mariyey eedeymo culus xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka labada dhinac faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen marwan maxmed xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadoola dherarka jubbaland ayuu madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi urur gaaleedka qaramada midoobey u gudbiyey dacwo ka dhan ah kooxda riddada gurguurtee maxamuud siyaad aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada jubbaland ayaa kulan fogaan arag ah oo uu la qaatay mas-uuliyiinta dhanka siyaasadda u qaabilsan xafiiska ururka qaramada midoobe ee soomaaliya ku sheegay in gobolka gedo ay ka taagan tahay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay qorshayaal uu ku sheegay kuwa guracan oo ay waddo kooxda riddada ah kuwaas oo isugu jira burburinta amniga gobolka xayraadda goromada diyaaradaha iyo joojinta mashaariicda gobolka wuxuu tilmaamay in dhibaatooyinkan ka dhasheen qorshayaasha kooxda uu hogaaminayo gurgurte isagoo intaasi kusii daray in cawaaqib xumo ka dhalan karto arrimahaasi haddii aan si deg deg ah looga hortegin buu yidhi kooxda villa soomaaliya iyo ficiladeeda ka dhanka ah maamul goboleedka riddada jubbaland gaar ahaan gobolka gedo dhanka kale taliyaha sardoonka kooxda riddada ugu magacaaban gobolka gedo muse cabdishiid janan ayaa isagoo maleeshiyadiisa kula hadlayay xeriyuuka iyo ku taalla degmada bardaxa uu ku eedeeyey maleeshiyada maamulka axmed madoobe inay habinimadii u dambeysay dhac ka geysteen degmadaasi intaas kadibna ka gudbeen xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wuxuu sidoo kale tilmaamay in maleeshiyadaas sameeyeen iskuday ay ku doonayeen inay isaga horkeenaan maleeshiyada kooxda riddada iyo sidoo kale ciidanka dowladda saliibiyadda kenya ee ku sugan xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya arrintaas waxay ahayd baarasho shacab la baartay oo xaafado loo dhacay oo dad moobeelo laga qaatay baa xaafadda ciidanka ee xarudan korkeeda ah oo u soo xogta xaafad ahaan baa ka dhacday habeen hore iyo habeen kasii horreeyey raadkii markii la qaaday oo colaamihii ammaanka ay qaadeen sidii loo sii waday ciidamadaas biibuwan degan buu galay waa ilaahay amarkiis waa la yaab in askari dalkiisii qarribay oo dhibaateeyey oo cararay oo dal kale dhex joogo haddana intuu dib ugu soo noqdo shacabkii uu baarto haddana uu ku noqdo dal shisheeye oo kale oo deris ah oo caqabad dheeraada isla taas intuu la mid ah xalay waxaa dhacday saddex nin baa ciidankaas iyadoo ah oo meeshaas joogo fallaagadaa ka soo tagtay xaafadda ay kor degan yihiin oy qayb ka degan yihiin oo la yidhaahdo b b one ayay yimaadeen saddex telefoon bay dad ka qaateen kumayna ekaanina way soo baxeen xaduudday imaadeen oo dhinaca soomaaliya weli ay soo istaagin laakiin adigu ciidankaas militariga meeshuu degan yahay soo dhaafeen oo ciidanka aniga kaleo xaduudda ilaalinaya iyo roondooyinkiina ay isleeyihiin ma gaaraysaan waxay xabado dib u rideen ciidanka kenya xabado ku rideen xabado kalena ciidanka ay islahaayeen roondada iyo aagga ay ku fulhayeen oo ciidanka aniga ruuhu uu deganaa ahaa ay oga cabsi qabeen inay islahaayaan xadareen ahaan xabaddan kaga soo dhici doonto bay xabad usoo riday arrintaas waa isku dhex mar ay danaynayeen iyo caqli aad u liito oo ah dowladda kenya inay dowladda soomaaliya ciidamadeeda soo xabadeeyeen ha aaminto ciidamada kenya xabadaha soo rideen kadibna ciidamada soomaaliya kenya ciidamada kenya xabad ay kusoo riday ha dheheen oo ha xabadeeyeen ay kara waxay arrimahani kusoo begmayaan xilli kooxda riddada qorshaynayso inay maamul iyada taabacsan oo jubbaland ah ka dhista gobolka gedo kaas oo ka dhan ah maamulka uu hogaamiye axmed madoobe jazaaka allahu khayran walaalka marwan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka biscade ee wilaaya saamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman wafdigii ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jiray mas-uuliyiinta dhakhaatiirta iyo howlwadeennada kuwaasoo si isku mid a u waday baaritaano caafimaad iyo daawooyin lacag la-aan ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta dhakhaatiirtan iyo howlwadeennadan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka horey waxay adeegyo caafimaad u gaarsiiyeen bulshada ku nool degmada labaatan jirow iyo deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay dhowaan wafdigan dhakhaatiirtu waxay gaadheen deegaanka bisiqacde ee hoostaga degmada buurhakaba tobanaan ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka bisiqacde ayaa loo sameeyey baaritaano kuwaasoo ugu dambeyn la siiyey daawooyin bilaash ah oo dadka loogu gurmanayay waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer bisiqacde ee ka faa'idaystay deeqdaasi daawada iyo baaritaanada ay wadeen dhakhaatiirtan ka socotay maktabka dhexe ee caafimaadka oo si gaar ula hadlay idaacadda andalus waagaay xasan maxamed cabdiwaleera deegaanka bisigede degmada buurakaba wilaayatu baay arladun geeg mayba ka dareere maasha allah ilaahay barakayaa nimankii shabaab almujaahidiin iyo mayba sheeneena daawo eed anfayla meelareewse daawo qiibisa ka socda rag iyo haween ciyaalba maasha allah eeda lanka faa'iidaysaday anna shirada adoobaasaada naftay baa jirinahay haaskaysaas oo kale kuri iyo gibir afar qofooda ana lay koyni afartan walna daaway daawinana sii maasha allah ilaahay barakaay bees walba maynoo qaano daawo tawaruc ayaana na sii islaamka mabaqdo-ayaa guul weyn in ilaahay subxaana watacaala gaala jibi islaamkuna guul sii gaar ahaan walaanyogaana falastiin eedlan ku mahdo ini culeyska ilaahay ka qaada yahuudi in ilaahay jibi yaa markaasito ilaahay subxaana watacaala ku tuugana islaamka may ka codsaana walbadan walbadan ka codsadaana eg caafimaadka codsaana ma wahaa deegaanka bisigaato isbitaal male ini isbitaal ninin suubi iyo ka cobsadaan ninin sheena dhakhaatiir markaa tayo lahoo walqobadeedan faylan ninin sheeno islaamka ka codsadaan si guud ma wahaa sigaar ma wahaa walbadan yaaska jajilan laakiin hadda walaa caafimaadka khusay ma wahaa ini isbitaal ninin sheeno insha allah maayna saxaal no deegaanka ibsicade walaayada baay deeg daawilka dhiibay ayaalka oo jirana islaamka ilaahay garasho guudha ku weelo yaradana allaha noo joogo maaway salam xasan cabdi bisigada baay daawo oo mujaahidiinta geeriyo ana jiranaay anaga jiranaay alxamdu ashuru daawila isii haa alxamdulilah daawila isii maya beesmay ogaado islaamka intiyo gacantiyo ilaahay kor ku weel
howlahan daaweynta iyo baaritaanada maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaa si aada uga faa'idaystay boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanadii ay kormeerka ku tageen waxaana guud ahaan bulshada ay codsadaan in loo sii kordhiyo dadaalada noocan ee dadka muslimiinta loogu gurmanayo mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga iyo hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayey muaasao waxbarasho oo laga hirgeliyay degmada abuuha qable walaalkiin xasan abdiraxmaan abu xasaan oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyey
mu'asasadan oo loogu magacdaray rabiic waxaa laga hirgeliyey degmada buuqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana fikirka iyo qarashaadka ku baxay mu'asasadan iska lahaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buuqa qable mu'asasadan waxay ka kooban tahay dhowr qol iyo laba hool oo waaweyn islamarkaana loogu talagalay munaasabadaha kuwaasoo si weyn loo qurxiyey waxaana ku soo jiidanaya dhismaha qurxan ee mu'asasadan ay gabdhaha dhisteen taasoo muujinaysa horumarka dhanka barashada cilmiga iyo maadiga ee ay ku tillaabsatay wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay mu'asasadan hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana xusid mudan in mu'asasadan ay gaar u tahay gabdhaha waxaana maamul iyo macalimaadba ka ah gabdho qarashaadka ku baxay mu'asasadan oo gaaraya shan iyo toban kun oo dollar waxaa bixiyay gabdhaha oo keliya sida ay goobta ka sheegtay maamulaha madarasadan iyadoona dhanka kale faahfaahisay qeybaha ay ka kooban tahay mu'asasadan cusub waxaan u mahad celinaynaa marti sharafta kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada iyo nuqabada ee nagala soo qaybgalay xafladda furitaanka muasasada waxbarashada arabiic ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan haddaan xog kooban ka bixina muasasada arabiic asbaabaha loo aasaasay iyo hadafkeeda waxa uu yahay ugu horeyn aas-aaska muasasada waxaa fikrad ahaan iyo hirgelinba iska leh gabdho ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada buuqa qabla ayaga ayaana iska kaashaday dhaqaalaha lagu hirgeliyey muasasada waxbarashada arabiic hadafka loo aasaasayna waa in la horumariyaa waxbarashada dhulka wilaayada hiiraan laguna soo kordhiyaa cilmiga ka maqan bulshada islamarkaana dhanka kale qofka u noqonaya shaqo abuur qeybaha ay ka kooban tahay muasasada arabiic kow waa rawdada caruurta oo ah waxbarashada aasaasiga ah labo waxbarashada dadka waaweyn ee yaraantooda aanan soo baran qoraalka akhriska iyo culuumta kale ee diiniga ah saddex barashada harqaanka oo muddo kooban ardayga lagu baraya isi oo shaqo abuur ugu helo afar barashada cunto karinta noocyadeeda kala duwan shan barashada cilaansaarka lix barashada karinta dharka sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa tilmaamay in lasoo maray marxalado kala duwan oo gabdhaha waxbarashadooda la liidi jiray maantana allaah fadligii gabdhuhu ay ayaga safka hore ku jiraan barashada cilmiga iyo midka maadiga intaba
wakhtiyadii lasoo maray waad ogtihiin dowladihii calmaaniga waddan ka jiray gabdhuhu waa la liidi jiray waxba lama bari jirin diinkooda jahal bay ka hayeen marka horumar weyn ayaa noo muuqdo xagga tacliinta ah waa khayr iyo wanaag noo soo kordhay annaga gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buuqabl haddii aan nahay waa wanaag noo soo maaragta ilaahay subxana wa taala noo soo siyaadiyey marka waa xaflad cajiib ah qaabka loo agaasimay dhismaha marka la fiiriyo meesha ku yaalla oo noocyo kala duwan ah howl weyn baan ku jirnaa hadda oo maaragta aad u weyn yacni waa waa arrin nagu cusub waana soo dhoweynaynaa insha allahu ta ilahay inuu barakaayan ilahay weydiinaynaa ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ka mid ahaa martidii munaasabadda ka hadasha ayaa dhankiisa tilmaamay in maanta wilaayada islaamiga hiiraan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ay ka muuqato horumar waxbarasho oo lagu farxi karo isagoona dhanka kale bulshada ku booriyey inay sii laba jibaaraan barashada cilmiga sharciga waxa ii muuqato horumar waxa ii muuqato in dadka kuna wilaayada islaamiga ah isku tashi maaragtay dhan walbala leh ayaa ii muuqdo waxaa ii muuqato in maanta aan ku xorownay gumaysigii fikriga ahaa ee ummaddeena wax badan lagu naqshadaynayey waxa muuqdo wax lasoo koobi kara ma ahan hadda waxaan dhex fadhinaa hool weyni badan iyo dhismo qurax badan iyo maaragtay agabkii ugu tirigaleen gabdhaha inay wax ku bartaano hadda indhahayga waxay hayaan boor aad u qurux badan oo raashin karintii iyo maaragtay naqshadayntii iyo aqoonta ay ku qoran tahay marka waxaa la dhihi karaa insha allahu tacaala waa horumar aad u weyn waana soo dhoweyneynaa waana ku faraxsannahay gabdhahana waxaan marlabaad marsaxaad ku dardaarmaynaa inay ku fara adeegaano waxbarashada ummadooda doorka kaga aadan qof walba oo muslim ah oo caqli leh ee ku nool wilaayaadka islaamiga oo khaasatan degmadan hadda aan joogno ee buqa qabla ee mu'asasadan laga furay waa door aad u weyn u baahan in laga faa'iidaysto u baahan in la isu dhabar jibiyo xaqiiqatan gabdhaha furay waa gabdho aqoontooda aad u sarrayso haddii maadi tahay iyo haddii diini tahayba marka doorka nagaga aadan waa inaan ka faa'iidaysanno waxna ka baranno mu'asasadan loogu magacdaray rabiic waa mu'asaso lagu baran doono cilmiga sharciga iyo midka maadiga waxayna arrintani muujinaysaa horumarka diineed iyo hanaqaadka waxbarashada gabdhaha muslimaadka ee ku nool guud ahaan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur dowla saamiga iyo galgaduud afaarinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed dhowaan magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu qabtay kulamo iyo dowlaad diini ah oo si weyn loogu faaqiday arrimo muhiim ah oo la xiriira waxbarashada tarbiyada iyo ilaalinta maskaxda jiilka soo koraya dowraadkan iyo kulamadan ayaa waxaa si gaar ah loogu qabtay ardayda machadka qurduba macalimiinta iyo waalidiinta iyo qeybaha bulshada waxaana arrimahaasi soo qabanqaabiyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba intii ay socdeen kulamadaasi iyo dowraadkaasi waxaa diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin duulaanka dhanka maskaxda ee lagu hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo manaahijta khaldan ee bulshada la dhex keenay iyo sidoo kale mawaadiic kale oo muhiim ahaa marka macnihiisa waa muxaawalat alquwa alkhaarijiya in awood khaariji ay isku daydo inay taafiir ku yeelato calaa manahij tacliim manhajka waxbarashada iyo qaabka wax loo baraayo ummad inay ummad kale awood ku yeeshaan inay saameeyaan iyagoo danta ay ka leeyihiin ay tahay inay bedelaan tagyiir caqiidati alumma ummadda caqiidadeeda waxay aaminsanta inay bedelaan aqaafadeeda iyo dhaqankeeda inay bedelaan qiyamkeeda iyo ummadda waxyaabaha ilaashanaysa inay bedelaan duulaankaas marka wuxuu xoogga saarayaa calaa ibcaadi tulaab can diinihim ardayda soo korayso wax baranayso in laga fogeeyo diintooda in laga fogeeyo in laga fogeeyo hawiyadooda islaamnimadooda in laga fogeeyo in la dhexgeliyo reer galbeed thaqaafadooda iyo dhaqankooda in dadka lagu dhex beero oo lagu tallaalo noocaas marka waa ghazwulfikr tacliimi noociisa ugu sii khatarta badanna waa alghazw lhaadi waa duulaanka degan si degan ku socdaa lama dareemayo kaasoo lasoo dhex marinayo kutubta kutubta iyo muqararaadka wax lagu baranayo markii ay dowraadkaasi soo dhammaadeen waxaan waraysiyo gaar ah la yeelanay ardayda macalimiinta iyo waalidiinta kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah u muujiyey dareenkooda mahadnaqna u muujiyey wufuudda maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyagoo sheegay in dowraadkaasi ahaayeen kuwa wax badan laga faa'iideeyey mawaadiic ka kooban insha allahu tacaala ay noo faa'iideeyeen khiyaarta ama culummada soo booqatay naguna soo kordhisay qodobo muhiima oo u baahnay in la isu faa'iideeyo falilahi alxamdu annaguna waa ka faa'iidaysanay qodobada ay nagu soo kordhiyeen ama ay noo faa'iideeyeen haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah shuruudda qofka muslimka ah camalkiisa uu ilaahay ugu dhowaanayo looga aqbali laha qodobka labaad waxa weeye tilmaamta lagu garto waxyaabaha naajixa ah waa markii noogu horeysay haddii aan ahanay ardayda macadka qurduba ah wafdi ka socdo maktab tarbiya wa tacliim inayna soo booqdaan aada baan u sugeynay markastoo idaacadaha baan ka maqli jirnay wafdigaa booqday maanta aada iyo aada farxad bay noo tahay inay wafdiga noo imaadaan waxaan ka mid ahay ardayda macadka qurduba xarunkiisa magaalada ceelbuur waxaana soo booqday wafdi ka socda maktabu tarbiya wa tacliim oo kormeer ku socday maktabka khayr allah siiye kulamaad ayaan la qaadanay mawaadiic fara badan ayayna nooga hadleen mawaadiicda aan kulankaas ku qaadanay waxaa ka mid ah alghazw alfikriyu tacliimiy waxaan ka mid ahay ardayda macadka qurduba waxaan qaadanay dowro kooban oo aada iyo aada ugu faa'iideysanay ugu dambeyn martabo tarbiya waa tacliim leenahay waad mahadsantihiin dadaalkiina sii wada insha allah halkan waxaan u mahadcelinaya allah subxaanahu watacaala waxaan halkan kala u mahadcelinayaa maktabka tarbiyada tacliimka kaasoo nuu soo kormeelaya waxbarashadeena waxaan halkan ku qaadanay dowro kaasoo noo qabta maktabka tarbiyada waxaana ku qaadanay mawaadiic fara badan taasoo ugu muhiimsaneyd birul waalideyn maktabka tarbiyada waxaan ugu mahadcelinayaa halkan waxaan leeyahay howsha haysiina allah idinku garab siiyo allah idin garab galo waxaan ahayn waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan macadu qurduba waxaan galabta kulan la qaadanay lajno ka socota maktabka tarbiya wa tacliim waxay nagala hadleen arrimo muhiim ah waxay nagala hadleen in caruurta wax la baro akhlaaq wanaagsan lagu barbaariyo waxaa noo imaaday maktab ka socda tarbiya wa tacliim annakan waxaan ahay waalidiinta macadka qurdubi oo ilmuhu u dhigtaan waa la kulanay waxyaaba badan oo khayr waa noo sheega khayr allah siiyo waxyaaba badanna waa nagala talsheen sidii dhulka cadaawada way hoosto oo haddama taqaanaa hay ilmaha wax aan jirinba lagu shubaaba oo cunugii fikirkaa lagu shuba oo gaalo loo tarbiyaha haddana waalidiinta qarash uga baxaaho qof waxbarata ay umaleeya waxaa waa annagana waxaan codsanaynaa haddaan nahay dumarka muslimaadka oo ku nool degmada ceelbuur in noola sameeyo rawdooyin yaryar ay ciyaalka yaryarkaa ay wax ku soo bartaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan kulamada iyo dowraadka noocan oo kale ah si loo kobiciyo wacyiga bulshada una noqdaan kuwa ku tartama kheerka iyo horumarka ummadooda ah isla markaana iska ilaaliya manaahijta khaldan ee gaaladu dalka kusoo gurayaan jazaaka allahu khayran walaalka marwan ugu dambeyntiina xaflad lagu daafuriyey dowro tasxiixa ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaaya islaamiga ee gedo tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cazaam carafaad waxay ahayd xaflad ballaaran oo si heer sare loo saagaasmay islamarkaana lagu furayay dowra tasxiixa qur-aanka kariimka magaceeduna yahay cusmaan ibnu cafaan taasoo soconaysa muddo lix bilood ah iyadoona loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxay ka dhacday degmada celcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee dowladdan loo qabanayo intaa ka sokow wuxuu ku hadlayo afka ardada loo furayo macadkan ama dowladan tasxiixiga ah ee sidaad maqlayseen buu magaceedu yahay dowlad cusmaan ibnu cafaan lagu magacaabay waxaan insha allahu tabaaraka watacaala soo dhaweyneynaa si aada iyo aada kal iyo laab ah yacni shay la soo dhaweeyo qiimaha loo hayo kan ugu badan aan kusoo dhaweyneynaa insha allah dowlada aryada ilaahay baan ugu xamdinana subxaanahu watacaala si aadana waa usoo dhaweyneynaa cid kasta oo arrintaas qayb ka qaadatee nooc kasta oo ay ahaato ayadana waa u duceynayna waana u mahadcelineynaa waxaana baraarujinayaa in waxaa weeye laga faa'iidaysto dowlka asaga ah iyo xafladan noo furantay ilaahna waxaan ka rajeynaynaa in uu sida ay khayr noogu bilaabatay saansi ka wanaagsan iyo wakti ka wanaagsan iyo waxaa weeye amni iyo istiqraar iyo wanaag kasii wanaagsan ilaahay inuu noogu dhameeyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waan soo dhaweyneynaa dowlada si wanaagsan ayaan kusoo dhaweyneynaa ciddii waday waa taageereynaa waana soo dhaweyneynaa waxaan leenahay soo dhowaad daad noo keenteen annaguna waa idinla qaadanay waan idinkaga mahad celinaynaa annaguna insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa sidii wakti loogu bixiyey walaaluhuna ay noogu keeneen inaan oga gudboono oo nooga qaadano insha allahu tacaala ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan lamu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaan ugu baraa dhammaan bulshada reer ceelcadde ganacsatada iyo dhammaan inta ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa baratay in ay furaskan ka faa'idaystaan waa fursad marku soo martay inay mar labaad soo maraysana ma garanaysid laakiin hadda fursadaan haysanaa waxaan daarma insha allahu tacaala fursadaas inaan ka faa'idaysano maadaama aanu nahay macallimiin jiil fara badan aan gacanta ku hayno oo aan barbaarinayno dariiqii iyo sayladii iyo suuqii jihaadkana uu furan yahay macallimiinay in sayladaa iyo suuqa aad wax ku tartaan yacni maanta waa furan tahay dowladii insha allahu tacaala lix bilood weeye hadda si guud insha allahu tacaala wejiga koowaad waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wejiga labaadna in aan soconno ilaa sakaawi insha allahu tacaala iyo intuu ilaahay noogu dara jala wacala dowladan tasxiixa qur-aanka kariimka ee loo furayay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ayaa qayb ka ah dowraadka sida habsame looga socda degmooyinka deegaanada huulayada islaamiga gedo jazaaka allahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkii doornimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus xilligan waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka doornimo andalus waxaynoo suurtageli oo anagu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warka doornimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak